الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال فاصل في أحكام القراض قراضك وعلى إلى هذا يفسل ياي قراض وحوي قف حول له inuu qofu dhiibo xoole si ugu shaqeeyo iyadoo ribaxa iyo wixii faa'iide ka soo baxdaana ay noqonayso dhexdooda taas ayaa la yidhaahdaa qiraad waa inoo qeexi doonaa sheekhu ibnu qaasimka ayaa inoo qeexi doonaa mudaarabana kutubta qaarkood way ka cabbiraan reer xijaaz oo ay markaa qaateen maalikiyada iyo shaaficiyadu ayagu waxay yidhaahdaan mudaaraba waxaan leeyahay waxay yidhahdaan qiraad bay yidhaahdaan halka ay markaa qolyihii culimmadii reer ciraaq xanafiyada iyo xanaabiladuna ay ku tegeen magaceeda in la yidhaahdo mudaaraba laakiin waa isku miduuna wuxuunbay wada tilmaamayaan mudaaraba waa min adarbi oo bimacnaa safarkii iyo socdaalkii dhulka dhexdiisa la soconaye waidaa darabtum fi lard sida ilaahay uu yidhi waxaa markaa loogu magacaabay xoolaha loo dhiibayo qofku si ugu shaqeeyo mudaarabo dee waa lala sabrayaayo qofkii wuu la soconayaa waxa qiraada loogu magacaabayna isagaa sheekhu inoo sheegi doono inoo qeexi doona waxaa wasalay ijmaac culimmada muslimiintu inay ku ijmaacsan yihin oo isku waafaqsan yihiin inay bannaan tahay xaajo iyo baahi ayaana loo qabaa le'anno bini aadmigani wuu isu wada baahan yahay qof walibana wuxuu u baahan yahay ama uu doonayo isagu dhammaantii isuma wada gudi kara ama ma wada qabsan karee dadka kale ayay kaga xidhan yihiin waxa badan oo jira dad badan oo xooleeyahanti ilaahay uu siiyey ase aan garanaynin sidii ay u maalgelin lahaayeen ay u macaashsiin lahaayeen ay u kordhin lahaayeen waxaa kaloo jira dad fara badan oo farsamadii iyo ganacsigii iyo shadaaradaa leh iyo waxrorgiiyo sidii wax looga macashi lahaa laakiin ayaguna aan xoolihii iyo faraqabsigii aan haysanin labadaasaa markaa islaamku dhexdooda uu isaga faa'iidaynayaayoo qofkan xoolaha iyo lacagta haya aan ku shaqayn karaynin iyo kan shaqadii iyo farsamadii garanaya ee aan lacagta haynin ayaa waxaa markaa loo sharciyeeyey inuu kan lacagta lihi kan markaa farsamo yaqaanka u dhiibo hantidiisii si ugu shaqeeyo ribix iyo faa'iido wixii uga soo baxaana ay dhexdoodu noqoto in labadoodiiba uga faa'iidaystaan yacnii khadiijo nebigu sala allahu calayhi wasalam intii aanu guursanin sidii uu maalkeeda markaa ugu shaqaynayeyna sidaas ayay ahayd bay markaas culimmada shaaficiyadu ay tilmaamaan arkaanta uu markaa fasalkani ama baabkani leeyahayna lix ayaa lagu tilmaamaa waa maaligaa isagu hantida leh caamilkaa iyo qofkaa ku shaqaynaya maalkaa iyo xoolaha lagu shaqaynayo siiqadii oo dee hadal iyo heshiis baa labadii qof dhex maraya waxay markaa soo raaciyaan ee ribixa ayay isagana soo raaciyaan oo ay yidhahdaan isaguna wuxuu ka mid yahay iyo camalka ayay iyaguna soo raacayaan inkasta oo ayagu dee hadhow marka la heshiiye iyuunbay camalka iyo ribixuba ay yimaadaan oo ay leeyihin waa iska tasamuxo in lagu daro arkaanta marka hore marka arkaanta waxay yidhahdaan waa maaliga iyo caamilka iyo maalka iyo siiqada amaa ribixa iyo iyagu camalku waa marka caqdiga heshiiska la galo wax imanaya qaala almu'alifu raximah ullahu tacala wuxu uhi wahuwa luqatan mushtaqun waxaa laga soo qaatay min alqardi wahuwa alqaطcu waa jarid wa sharcana dafculmaaliki ninkii maaligga ahaye ama qofkii maaligga ahaaye xoolaha lahaa oo maalan xoolo u dhiiba ayaa la yidhaahdaa lilcaamili qofkii kaga shaqaynayey liyacmala fiihi si ugu shaqeeyo waaribxu ribaxa iyo faa'iidihii ka soo baxdaana baynahumaa dhexdooda ay noqoto waxa uu leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala wahuwa ayilqiraadu mushtaqun min alqardi qardi ayaa laga soo ishtiqaaday oo laga keenay wa huwa alqaطcu qardina waa qaطci iyo jarid baa la qaradtu thawba qardan bimacnaa waan jaray oo marka weliba waxyaalaha wax lagu jaro loo isticmaalo ayaa luq ahaan la yidhaahdaa waxaa markaa haddaba loogu magacaabayaa mucaamalada noocan ahee ninkii maaligaha uu xoolihiisii u dhiibayo qofka si ugu shaqeeyo waxa jariddaa loogu magacaabay le'anno maaligii ayaa xoolihiisii qayb ka mida u jaraya qofkan ku shaqaynaya si ugu shaqeeyo daraaddeed halkaasaa markaa qaciga iyo markaa qardiga loo keenay wa sharcan xagga sharcigana dafculmaaliki qofkii maaligi ahaa ee xoolaha lahaa oo maalan xoolo uu leeyahay u dhiibo weeye lilcaamili qofkii ku shaqaynayey liyacmala fiihi si ugu shaqeeyo waaribxu ribixa iyo markaa faa'iidada ka soo baxaysaana baynahumaa dhexdooda ay ahaato kaas ayaa la yidhahda inuu qofka waxlihi ee maaligahe hantiilahay hantidiisii qayb ka mida ama dhammaanteedba inuu u dhiibo qof markaa farsamo yaqaanaho wax garanaya oo shaqada garanaya si ugu shaqeeyo iyadoo faa'iidada laga leeyahayna ay tahay ribixu ka soo baxaya inuu dhexdooda noqdo walilqiraadi haddaba qiraadkii arbacatu shuruudin afar shardi ayaa u sugnaatay inta uu isagu sheekhu sheegay un weeye laakiin way ka badan yihiin axaduha midkeedu an yakuuna calaa naadin ay naqdin lacag waa inuu yahay oo min adaraahimi wadanaaniiri alkhaalisati daraahim iyo danaaniir khaalisa ah falaa yajuusu ilqiraadu ma bannaana calaa tibr dahabkii markaa kuuskuuska ahaa walaa calaa xuliyin kaa xullida ahee qaabka laysku qurxiyo loo sameeyey walaa maqshuushin iyo mid markaa lagu qalday mid wax kale walaa calaa curuudin badeecana kuma bannaana wa minhaa badeecadana alfuluusu lacagtii markaa naxaasta ahayd ayaa ka mid ah waxaa sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala walilqiraadi qiraadkii ama mudaarabadii arbacatu shuruudin afar shardi ayay u sugnaatay oo ay leedahay waana hadba bixasabi maa dakaraw intuu sheekhu sheegay weeyaane shuruuddeedu way ka badan yihiinoo kitaabku kitaab mukhtasara weeye oo weliba sheekhana laga codsaday wax kastuu sheegayay inuu tiro kooban u sameeyo marka axaduha shuruudda midkeed an yakuuna calaa naadin waxaa laysu dhiibayo si uu ninkaasi ugu shaqeeyo waa inuu yahay lacag ay naqdin waa inuu lacag yahay min adaraahimi wadanaaniiri daraahim iyo danaaniira naqdi madruuba waa inuu yahay oo daraahim iyo danaaniira waayo xilligaa ay culimmadani kutubtan qorayeena ay ka hadlayeen lacagihii la isticmaalayey ama wakhtigii nebiga sala allahu alay slam la soo saarayba waxay ahayd lacagtu labadaa lacag iyo daraahimta iyo danaaniirta oo dahab iyo silfar ama fido ka samaysnaa ayay ahaayeen lacagta la isticmaalayay oo furus iyo ruum ayay ka iman jirtay carabta iyo ummadaha kale xilliyada ayagoo cumlo iyo lacag gaara may lahayn laakiin labadaa lacag iyo daraahim iyo danaaniir ayuunbaa jirta oo lacagnimo loo isticmaalayay ayagoo haddana macdanta deeseeda faa'iidadana u ah waana naqdan bilkhilqa baa la yidhaahdaa iyagu waa lacag abuur ahaan bay markaa iyagu naqdiya lacag ku yihiin weliba alkhaalisati ee khaaliska ahayd danaaniir iyo daraahim khaalis oo aan wax kale la gelin midna dahab saafiya ay tahay midna silfar iyo fidda markaa saafiya ay tahay mar haddii aynu sidaa nidhi falaa yajuusu ma bannaano alqiraadu qiraadkii ma bannaano calaa tibrin tibri kuma bannaana tibri waxaa la yidhaahdaa waa dahabka iyo fidada marka godkii laga qodaye laga soo saaro ee aan markaa la saafigarayne camuuddii iyo waxyaalihii aan laga saarin ee uu markaa kuuskuuska iyo falladhadaa yahay ayaa tibri la yidhaahdaa walaa calaa xuliyin xullina markaa kuma bannaana oo yacnii in lagu galo markaa qiraadayana ma bannaana xulliduna waa marka qaabka la isugu qurxiyo ee dumarku ay u xidhaanee ama shuuliye kuwii gacmaha la geshanaye ama lugaa la geshay ama faraa la geshay ama dhagaa ama qoorta la geshanaye qaabkaa marka loo sameeyana xulli baa la yidhaahdaa walaa maqshuushin mid maqshuusha khaalisa baynu nidhi mid markaa wax kale lagu khalday oo markaa ama naxaas ama wax kale la dhexgeliyana waynay saafi tahay walaa calaa curuudin curuud iyo badeecana markaas in markaa lagu qiraad iyo markaa mudaarabo lagu gala iyadana ma bannaana wa minhaa waxaa ka mid ah alfuluusu fuluusu markaa waa lacaga xilliyada iyagana la isticmaalayo iyagu naxaas ka samaysaa sida dee gambooyinkii iyo aynu arki jirnay shirimadan iyo waxan markaa waxna xadiid ba waxna markaa sida gambooyinka oo kale iyo dee naxaas bay ahaayeen markaa fuluusu waa taa waa lacagaha markaa iyaguna naxaasta taana kuma bannaana haddaba dee hadda ma jirto adduunka daraahim iyo danaaniir markaa dahab iyo fidaahoo lacagnimo loo isticmaalaa maanta ma jirto waxa markaa beddelay awraaqdan ayaa beddeshay ama markaa warqadaata ama yacni kuwo markaa yacni adag oo markaa xadiid laga sameeyeyba ha ahaatee dirhamka aad maqlaysa ee imaaraatiga ama dinaarka kuweyda aad maqlaysa waxa weeye waa waraaqaha iyo xadiidkaasun weeye ee dahab iyo fida midkoodna kama sabaysnaa saas daraaddeed culimmadu waxay tilmaamaan in awraaqda iyo lacagaha markaa lacagnimada loo isticmaalayo ee halkii dahabka iyo danaaniirtaa degey inay xukunkii dahabka iyo fidadaasi ay lahaayeen daraahimta iyo danaaniirtaasi ay lahaayeen inay qaadanayaan oo sidii loogu tacaamulayo loogu tacaamulayo oo qofka haysta qof lacag haysta loo xisaabinayo oo sekadii ay ku waajibayso oo ribadii ay gelayso oo meherkii lagu bixinayo oo wax lagu qiimaynayo oo wax lagu kala iibsanayo markaa halkoodii bay joogaan marka waxa weeye uun shardigani waxa lagu yacni qofka loo dhiibayo ee mudaarabada lagula gelaya waa inay lacag soconaysa waa inay tahay oo shaqaynaysaa leannu taas ayuu markaa wax ku iibin karaa u ka faa'idi karaa laakiin haddii badeeco loo dhiibo oo dabeetana badeecadii kuwa socon weydu iibba u waayo dee markaa ujeeddadii lalahaa ma soconayso wa minha alfuluus wahaanii ka labaad an ya'dana waa inuu idmo rabbulmaali qofkan xoolaha lihi lilcaamili ka shaqaynaya fi tasarufi tasarufka iyo ku-tagrifalka iyo rogroga maalkan waa inuu idmaa idnan muطlaqan idan muطlaqahoo la sii daayo waa inuu idmaa oo falaa yajuusu lilmaali kuma bannaana an yudayiqa tasarufa tasarufka iyo tagrifalka inuu ku cidhiidhiyo cala alcaamili qofka shaqaynaya ka qowlihi odhaadiisii oo kale weeye laa tashtarii shay-an waxa soo iibsanin xataa tushaawiranii ilaa aad igala tashato ow laa tashtarii ha iibsanin ila alxindata albaydaa qamadida cad mooyaane maalan uma indaa kadib catafa almusanifu calaa qowlihi saabiqan muطlaqan waxa uu ku cadfay qowlahuna hadalka uu halkan yidhi ow ama fiima shay ayuu u idmi ay min atasarufi fii shayin buu idmi laa yanqadicu wujuuduhu helitaankiisu haaliban sida badan aanu go'aynin falow sharada calayhi hadduu shardiyo shiraa'a shayin wax iibintii yanduru wujuuduhu helitaankiisu waa adag yahay kalkhayli lbaliqi waa fardihii madowbacadka ahaayoo kaleba eh lam yasixa ma ansaxayo waxa uu sheekhu leeyahay raximah ullahu tacaala wahaani shardiga labaad ee loo shardiyo mudaarabadii ama qiraadkii an ya'dana waa inuu idmo fasax uu oggolaado rabbulmaali kan xoolaha lihi lilcaamili kan ku shaqaynaya fi tasarufi tasarufkii iyo ku-tagrifalkii uu shaygan iibin lahaa ee uu soo iibsan lahaa si uu markaas ugu ganacsadu dee macaash iyo faa'iido markaa uga soo saaro waa inuu idmaa ee hadduu yidhaahdo hayuun xoolahaa wixii nooga soo baxana waynu wada leedahay dee taasi mudaaraba iyadu ma noqonayso ee waa inuu idmaa inuu ku tasarufo qofkii uu lacagtan wax ku soo iibsado oo haddana uu sii iibiyo oo yacni saa u rogrogu u wado idnan muطlaqan idan muطlaqahoo la sii daayey oo yacni wax ku xidhani aanay jirin noocaan lagu xidhin ee la yidhi markaa ku shaqay adugu dee waxa laga shaqaynayana waa inu shay xalaala waa inu xaaraan iyada lagama shaqayn karo idan mudlaqa waynu saydhooda ku ganacso waxa la yaaliyo wixiiyo noocaad iibinaysa adigu eesa waxbaad ka helaysaa yacni waad u fasaxantay markaa idan mudlaqa waynu siiyaa oo falaa yajuusu ma bannaana lilmaaliki qofkan maaligaa xoolaa leh an yudayiqa tasarufa inuu tasarufka ku cidhiidhiyo cala alcaamili qofkan shaqaynaya inuu tasarufkii iyo tagrifalkii ku cidhiidhiya uma bannaana ka qowlihi odhaahdiisii oo kale weeye laa tashtarii shay-an waxba ha iibsan xataa tushaawiranii ilaa aad igala tashato bishardi ilaa aad ila socodsiiso aad ila tashatoon anigu ku oggolaado waa inaad markaa waxba iibsanin le'annu cidhiidhi baa markaa ku jira le'annu markaa wax iibsanaya inaannu markaa ninkii xaalaalaha helid ayaa dhici kartaa markaa cidhiidhi ayaa ku jiro taasi ma bannaana ow laa tashri ama ha iibsanin ila alxintata albaydaa qamadida caduun iibsa maalan taas oo keliya ayuunbaad markaa ka baayacmusharaynaysaa wax kale kuma ogoli markaana cidhiidhi ayuu ku geliyo dee in la waayaa dhici kartaa inay iyada faa'iidaba yeelan weydaa dhici karta markaa qofkii dee wuu wakhtigiisu unbu ka luminaya ثم إندا كذا عطف المصنف مصنف وحكو عذفي ولحن لي على قوله سابقا هذا الكيس هرا مطلقا ويلي قوله هنا قول كيسا وهل كان يلي أي لحن لي أو كعذفي أو فيما أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا وينوذما أو أما فيما وإنه مركا كقيدا فيما أي من التصرف في شيء إنه كتصرف الشيء laa yanqadicu wujuudu haaliban heelitaankiisa iyo jiritaankiisu se badan aanu goyn waa inuu macnaha ama idan mudlaqa siiyaa ama uu u yidhaahdaa waxaad ka ganacsanaysaa uni waxa weeye waxaan la waayaynin yacnii hadda iminka masalan beriisku kale inta badan lama waayo xoolaha nool oo kale lama waayo yani waxaasoo kuwaasoo kale aan la waayaynin ama waa inuu ku qaydaa ama waa inuu idna mudlaqa siiyaa aw fiima ay min atasarufi waa inuu idmaa fii shayin uu ku tasarrufo laa yanqaticu wujuudu haaliban sida badan aanu go-aynin helitaankiisu aslan aan go-aynin ama goytaankiisu uu marla aragiya naadir yahay falow sharada calayhi hadduu shardiya shiraa'a shay-in wax iibsigii yanduru wujuudu helitaankiisu uu naadir yahay shay sida loo helaaba uu naadir yahay kalkhayli balqi ama balqi ama bulqi intaba way markaa dabdiyaare waxa weeye waa fardaha midabkooda madowga iyo caddaanka isugu jiro ee madowbacadka kuwaasuun markaa waa inaad ka ganacso oo soo iibisa si iibsa ayuu yidhi lam yasix halkaasi markaa ma ansaxayo li'annu ribxa haaliban inta badan laga inaanu helin baa la arkaa hadduu helanayo inaanu ribax iyo faa'ida ku jirin ayaa la arkaa markaa sadiiqi ee cidhiidhi uu geliyey weeye وثالث كالسعد أن يشترد له أن يشترد المالك للعامل وإنه شرديا جزءا معلوما قريب ليقانه من الربح كمذا وإنه مركز أقدر كنسبه بوي أو ثلثه أما ثلثه وكلا وإنه شرديا فلو قال المالك للعامل هدوك ولاده قاردتك على هذا المال حولها نكودي على أن لك فيه شركة si ay markaa shayga kugu sugnaato aw nasiiban minhu ama nasiib iyo qayb aad ugu yeerta fasada alqiraadu waa fasaadaya aw calaa anna ribxa baynana wuxuu ku dhibay ribax iyo faa'idadu inay naga dhaxayso saxa waa ansaxayaa wa yakuunu ribxu nisbayni ribaxa iyo faa'idada ka soo baxdaana kala badh ayay u yeelanayaan waxau uhi sheekhu raximah llahu tacaala wahaalisu ka saddexaad ee ka mida shuruuddii uu lahaa qiraadku an yashtarida lahu an yashtarida almaaliku lilcaamili waa inuu u shardiyaa ninkan maaligga ah ee xoolaha lihi qofkan caamilkaah xoolihiisa ku shaqaynaya jus-an waa inuu cayaa macluuman macluumahoo la og yahay oo min arribxi ka mid a macnaha macluum lagu og yahay jus-iye iyo bercentage lagu og yahay waxaa la doonayaa inuu yidhaahdo yacnii boqol iyo kala barh baad leedahay boqolkiiba waxaad leedahay saddex meeloodoo meel boqolkiiba afar meeloodoo meel boqolkiiba lix meeloodoo meel boqolkiiba toban meeloodoo meel waa in jus-iyadaa iyo nisbadaa iyo bercentage-ka waa in lagu og yahay markaa ha yaraado ama ha badnaado marka bercentage-kaa loogu cayro la kala barh baad leedahay hadduu hal shilin u soo baxana way kala badhan haddii boqol kun u soo baxana way kala badhan laakiin maxaa la diidan yahay markaa ka nisbi buu idhi masalan ribxa kala barhkii oo kale ow huludii ama saddex meelodow meeshii oo kale hadduu markaa waxaa la diidayaa inuu yidhaahdo ashyaadaasunbaad adigu markaa ribixeeda aada leedahay ama waxaad leedahay aniga kun dollarunbaad igu leedahay ama anigu waxaan kaa rabaa uun adiga kun dollar baan kaa rabaa ma ansaxayso faa'iidada noocaas ee qiraadka faa'iidadiisa saa loo dhigay ma ansaxayo le'anno waxaa dhici karta inaan intiiba la faa'idin waxaa dhici karta intii un in la faa'iidayoo dee hadduu maaligu yidhi aniga kun dollar un ii keen dee kunkiin la faa'idaysa uma qaaday ninka camilka hawada u baxaya hadduu yidhahdo adigu kunun baad leedahay dee waxaa dhici karta kunkaas un la faa'ido markaa ninkii uu waxba waayo markaa taa iyadu ma bannaana hantidaa ku shaqeeyo aniga biil go-anisi iminka waxay yidhahdaan dadkeennu ay isticmaalaan qof meherad haystaa lacag loo dhiibaya wuxuu leeyahay aniga biil go-anunisi bes aniga maalin walba labaatan kun reerkayga sii ma ansaxayso baa hantidan ku shaqee oo wixii inooga soo baxaana dhexdeenna ha noqoto ayaa la ogol yahay iyo inaad dee hanti isku darsataan kuwa wixdii ka soo baxa aa markaa kala qaadataan laakiin hantidaa ku shaqeeyo aniga intaa go-an isii ayada markaa ma bannaana iyo adigu intaa go-an qaad midkooduma ma bannaana waana weliba masale markaas culimmadu ay markaa ijmaacba ku tilmaameen ibnu mundir oo kale wuxuu tilmaamayey ajmaca kulu man naxfadu canhum min ahli اlcilm calaa ibطaali اlqiraadi idaa jacala axadum aw kilaahuma linafsihi daraahima waxay ku ijmaaceen buuhi cid alliyaalya ciddaan xifdisannahayo dadkii ahlucilmiga aha ka mida in la burinayo oo uu baatil yahay haddii qiraadka midkood ama labadoodaba nafdiisa uu wax go-an u yeelo daraahim go-an hadduu ama maaligi ama caamilka uu yeesho ahlulcilmi ciddaanu ognahay ee aanu soo gaadhnay in qiraadkaas la burinayu baatil yahay ayay ku ijmaaceen ay ku kulmeen buuri markaa wax bannaan maaha masalan gawaadhidan loo dhiibayo ee yaryaro iminka faraha badan dee baabulqiraada iyadu ma geli karta laakiin baabulijaaray geli kartaa qofkan waa laga kiraynayaa isaga anigu waan kaa kireeye caqdi kiraa la gelayaa inoogu shaqee ma aha laakiin waan kaa kireeye weye cuquuddanna dee waxay raacaysaa markaa siiqooyinkeeda iyo qaabkeeda ayay raacaysaa waa inaan inoogu shaqeeyo aniga toban dollarii keenaan la odhan oo qaabkaa loo dhigin qaabkii qiraadkay noqonaysa laakiin waan kaa kiraya anigu toban dollar baan kaa kirayay adigu ama boqol ku hel ama tobanbaha ku helin tobanna haddaanu ku helin markaa isaga waa laga rabaa leanna wuu kiraysa leannahu yacni ujradu waxay ku sugnaataa fawaad iyo tafwiid labadaba way ku sugnaataa hadduu qofkii shaygii isticmaaliyo haddii aanu isticmaalin labadaba saa inoo iman doonta waa ku sugnaanaysaa falow qaala almaaliku lilcaamili hadduu ku yidhaahdo qaaradtuka calaa haada almaali xoolahan ayaan muqaarado ama mudaaraba aan kugula galay calaa anna laka fiihi shirka si ay shirka kuugu sugnaato xoolahan aw nasiiba minhu ama nasiib iyo wax ka mida aad u yeelato fasada alqiraadu qiraadkaasi waa fasahaadaya wax kasta oo ay yacni shareecadeennu ayna fartay waa wax yacnii labada qofba ay dani ugu jirto oo aan hadhow isqabsi iyo mugdino aanu ku jirin iyo qaran iyo kado laakiin shaqee shirkaad igula tahaye ama yacni waxbaan ku siin doonaa dee hadhow baa la isqabsanaya ma intanaad ii garati ma intaasa shaqaynay waaba feerkaaba la isudu maxkamadda la isla gelaya maxaa lagu kala saarayaa markaa laakiin marka wax cad lagu gala la yidhaahda hantidaa ku shaqee wixii aad ku soo saarta kala barh baad leedahay saddex meeloodoo meel baad leedahay saddex meeloodoo labaad leedahay la yidhaahdo haddii uu hal u soo baxana saasunbay u qaybsan hadday malaayiin u soo baxaan saasunbay u qaybsanayaan wax la og yahay weeye qofuu ku talagelayo ow calaa anna ribxa baynanaa wuxuu yidhi qaaradtuka calaa haada almaali calaa anna ribxa baynanaa si uu ribxu dhexdeenna u noqdo wixii ka soo baxana dhexdeenna u noqdo saxa wuu ansaxayaa kaasi wayakuunu ribxu nisbayni ribxuna markaa laba nisubay u kala yeen mar hadduu yidhi ribx iyo faa'ido dhexdeenna weeye way kala badhanayaan markaa waaraabicu kabrad an laa yuqadara alqiraadu qiraadka waa inaan lagu qadarin bimuddatin macluumatin muddo la yaqaana ka qowlihi qaaradtuka sana sanad ayaan hayno xoolaha ku dhibay inaad ku shaqayso wa an laa yucallaqa bishardin waa inaan lagu xidhin ka qowlihi weye idaa jaa'a ra'su shahri bisha madaxeedu markiooda qaaradtuka ayaan qiraadkii kula galay ma ansaxayo waaraabicu shardiga abradna an laa yuqadara alqiraadu waa inaan lagu qadarin bimuddatin macluumatin muddo macluumaahoo la garanayo leannahu waxaa dhe ka qowlihi qaaradtuka sana hantidan ku shaqeeyo oo sanad ku shaqeeyo wixii ka soo baxaana dhexdeena ha noqoto leannahu waxaa dhici kartaa inaan markaa sanadka aan waxbaba faa'iidin baa dhici kartaa markaa mudda macluumo saasa waa inaan loo qabanin wa an laa yucallaqa bishardin shardina waa inaan lagu xidhin ka qowl idaa jaa'a raasu shahri qartu marka bishaa madaxeedu yimaado ayaan qiraadkaa kula galay taasina ma ansaxayso yacni waxaa la dhahaa munajaz inuu yahay oo yacni hadda ayaan kula qiraadka aan kula galay waalqiraadu amaanatun qiraadku waa ammaano waxiinaydin laa damaana cala alcaamili qofkan caamilkaa magdhow laguma leh fii maalilqiraadi xolahan qiraadka ilaa bicudwaanin fiih cudwaan iyo xadgudub inagu sameeye mooyaane wa fii bacdi nusakhi bilcudwaani ilaa bilcudwaani xadgudub mooyaane waataynu soo tilmaannay cuquuddu inay laba qaybood u qaybsanto yaddu damaan iyo yaddu ammaana yaddu damaankii waxbaynu ka soo marnay waxaa ka mid ahayd caariyada iyo qasbiga ayaa ka mid ahay inkastoo horay isku si u ahan yaddu damaan yaddu ammaana wax badan baynu soo marnay marka qiraadku isagu wuxuu ka mid yahay cuquudda lagu tilmaamo cuquudu lamaana ay mayadda muqaaradku yaddu ammaana inay tahay xoolahan markaa loo dhiibay ee gacantiisa ku jira gacantiisu waa gacan ammaano taa macnaheedu waxa weeye hadduu yidhaahdo waan kugu soo celiyo xoolii waan ku siiye waa la aamin isagaa lagu dhaarin hadduu yidhaahdo xoolii way dhinteen isagaa lagu aaminay oo lagu dhaarin haddii uu yidhaahdo waan faa'idin ama ma faa'idin iyo intaas inu faa'idinayba isaga ayuunbaa loo cuskanayaayo lo odhanayaa ku dhaaro mana mag dhabayo haddii lagu yidhaahdo waa yaddu ammaana haddii lagu yidhaahdo laba arrimoodunbuu ku mag dhabaa cudwaan iyo tacaddi inuu ku sameeyo isagu shaygii baabi'iyo u lumiyo tafriid iyo gaboofal inuu sameeyo waxay ahayd inuu ka ilaaliyo inuu ka ilaalin waayey haddaad adigu hantidii lagu dhibay dee addab qabadsiisood baabi'isood saydhiso dee tacaddi iyo cudwaan baad ula timid haddii aad masalan dee halkaa iska dhigto oo dabeetana dabayshu iska qaaddo ama tugtu ay iska guratona dee dayacaad baad markaana samaysay markaa labadaasunbuu ku magdhabaa qofku inuu markaa ama isagu xadgudub ku sameeyo ama inuu dayacaad sameeyo markaa walqiraadu ammaanatu weye waxiinaydin laa damaana cala alcaamili qofkan caamilkaa magdhow laguma le fii maalilqiraad ilaa bicudwaanin fiih wa fii bacdi nusakhi bilcudwaani wa idaa xasala fii maalilqiraadi xoolaha qiraadka markuu ku yimaada ribxun wa khusraanun ribix iyo khasaaro jubila lkhusraanu biribxi khasaaraha waxaa lagu kabayaa ribixa ayaa lagu kabayaa halkan wuxuu sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala waidaa xasala fii maalilqiraadi ribxun xoolihii qiraadka ayaa ribix ku yimi oo masalan ninkii maali caamilkaabaa shaqeeyey oo markaa iibintii ma iibsoo iibsigii iyo iibintii baa ribix ku soo baxay wixii ayada ka soo baxa asalka ayada markaa waxay dhaha maalinka ayaa iska leh laakiin tasarufkiisa iyo rogrogiddiisa iyo shaqayntiisa asaa ribix kusu yimi wa khusraanun khasaarana waa yimi masalan yacni wixii baaba socon waaye ama ceeb baa ku timi ama shayga ayaa dhintay jubila alkhusraanu khasaaraha waxaa lagu kabayaa biribxi ribixa iyo faa'iidada ayaa lagu kabayaa ka horraysay khasaarahan ama ka dambaysay taa macnaheed waxa weeye waana masale innaga dadkeenna shaqeeyo halka qalad kaga jiro goorma ayaa la qaybsanayaa ribxa iyo faa'iidada waxaa la qaybsanayaa goorta dee wixii tandiid ficliga la sameeyo ee masalan dee sidii ninkii u waday ee u waday wixii lasoo wada lacageeye lasoo wada kaashgareeya halkaa lasoo dhigo ee tandiid ficliga la sameeyo ee la wada lacageeyo markaasaa ribixa la qaybsanayaa ama mid taqdiiri ahoo masalan markay wixii sii soconayso ee la doonaya inay sii socoto waxaa la sameeyaa tandiid taqdiiriya waxa la yidhaha waa xisaab xidhka wixii baa la xisa iyadoo wixii socoto ayaa la xisaabiyaa marka dabeetana la xisaabiyo ayaa dee la soo saaray wixii faa'iida iyo wixii khasaara ayaa la sameeyaa tandiidka markaa taqdiiriga ah ayaa markaa ribxi lagu qaybsanayaa markaasaa la ogaanayaa labadubana dee waa itifaaq in lagu heshiiye marka yacnii aynu doonna inaynu qaybsanno waynu lacagaynana ama muddo intaa leegba sanadkii ama labadii sana ama lixdii bilood ayaynu markaa xisaab xudhu samaynana ante aynu xisaabinayna waa taasina weynay heshiisu noqotaa markaas ayuunbaa ribixa iyo faa'iidada ee la qaybsan karaa lana ogaan karaa faa'iide iyo khasaare wixii jira deriskeenna qaybtiisana halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay qiraadkii waxau sheekhu inoo sheegay haddii xoolaha qiraadka uu ribix iyo khasaaraba ku yimaado in khasaarihii ribxii lagu kabayo dabeedna masalan markaa dee la xisaabiyo ayaa masalan waxaa la ogaaday mar dhexe masalan ka hoos oqaa toban kun bay haydoo inta wax la geliyey oo la iibiyey ayaa masalan laba kuna khasaareen oo siddeed ayuu raasamaalkii tegey haddana waa dabeetana la waday la waday la waday oo markii la lacageeyey ee ficli markaa wixii oo dhan loo wada kaashgareeyey amaba tandiidkii taqdiiriga ha la sameeyey ee la xisaab xidhay ayaa masalan labiyo toban bay noqotay iminka lama odhanayo labiyo tobankan afar ayaa markaa faa'iidaa la odhan maayo ra'smaalkii khasaari baa ku dhacay oo siddeed buu noqday la odhan maayo e hortu laba ka mida waxaa lagu kabayaa ra'sumaalkii laba ayuunbaa markaa noqonaya faa'iidadii noqonaya markaa haddii ribix iyo khasaaraba yimaado khasaaraha waxaa lagu kabayaa ribaxa ama ka horreeya ama ka dembeeya baa lagu kabayaa innaga maxaa dhacdaa dadkeennu dee waynu iskaga wada bilownay un moogteen yacni wax aqoona hiddana umaynaan lahaynoo sida xadaarnimada iyo dee dadka yacni dee ka awow ka awow ka awow dee aqoonta ganacsi macnaa waaye aragnimada ganacsiya dhaxalka u lahaa manihin manaynaan akhrisanno aqoonna maynaan yeelana mid waliba intuu iska yimi ayuunbuu markaa meherad iska furtay ama uu yidhi markaa intuu kalkulator iyo si laysuu geeyo bartay yidhi haddii baan u diraya ama jeeraan u diraya waan ku shaqaynaya dabeetana iminkuu safar keenayaa wuu eegayaa oo dabeetana wuxuu odhanayaa waxaa ku jira laba kun oo faa'iida kun buu jeebadaba iska gashanaya markaba isagoo halkaasuu kala baxay waa wadayaa hadhow unbaa la odhanayaa bal wixii soo xisaabiya anugu xaygii waan qabaa unbuu leeyihi oo yacni mar kastaba inta yaree soo baxda intuu saa u qiyaaso bayde hadda safarkaa lafdiisa haddii sii suguu sii eego waxaa la arkaa inaanay markaa faa'iidadiisu intaa noqonin baa la arkay laakiin isagu markii horrayse oo eegayuun ayuunba markaa faa'iida intaasa ka soo saaray intii horraysay oo soo baxday buu dabeetana jabadda iska gashaday noocaase nooc bannaan maaha qofku ribx iskama qaadan karo ilaayo wixii ama si camaliyo ficliya loo lacageeyo oo la soo saaro ama si taqdiiriya oo lagu hesheeyo loo soo saaro markaas ayuunbaa ribaxa la qaybsan karaa laakiin isagu hadduu iska gooso dee dhac bay noqonaysaa markaa antii wuu dhacay markaa iyo boobu sameeyey wey واعلم waxaad ogaataa أنa caqd القراadi jaaئز min الطرفayn labada طرفba waa mid ka bannaan falikullin min اlmaaliki والcaamili mid kastoo maaliga iyo caamilka ka mida waxaa u sugnaaday fasquhu inuu fasakhaa baa u sugnaatay halkana wuxuu inoo sheegayaa saddexdii qaybood ee cuquudda ay u qaybsamayeen ee ha jaa'isu طarafayn laazimu طarafayn jaa'isun min طarafin walaazimun min طarafin saddexdaa qaybood caqdigan qiraadku isagu wuxuu ka mid yahay cuquudda loo yaqaano jaa'isu tarafayn macnaha labada dhinacba wuu ka bannaanyay dhinaca maaliga iyo dhinaca caamilka waclab waxaad ogata anna caqdaalqiraadi jaa'isun waa ka bannaanyay min aطarafayni falikullin mid la arkoo min almaaliki iyo walcaamil faskuhu goorta uu dooray inuu fasakhaa buu leeyahy ninkii xoolaha loo dhiibay hadduu markaa wax faa'iida ay u muuqan weydo inuu iska soo celiyu idhahdo niyow waxba maa ka soo bixi maayana hanti adii igahoo maya qasab ku shaqee kuma laha inuu idhaahdo niyo waxba nin soo saaraya uma muuqdide xoolahaygii isii isna markuu markaa muddo ka sii maqlaad waa leeyahay haddii midkoodu dhinto ama midkoodu waashana ayadana caqdigaasi waa fasaqmaya faslun aadaakani faasilun fii axkaami lmusaaqaati musaaqaadka ayuu fasal yahay musaaqaad wahiya luqatan waa waraabtan wahiya luqatan mushtaqatun min asaqyi ayaa laga soo ishtaqaaday oo laga soo qaatay wa sharcana dafcu shaksi waa shaksiga oo u dhiiba nakhlan timir geed timireed ow shajara cinabin ama cinab geedeed liman yatacahaduhu cid markaa ku ilaalisa bisaqyin waraabin wa tanmiyatin iyo kobcin calaa anna low qadaran macluuman min samarihi si uu u yeesho qadar go-aan oo midhihiisa ka mida musaaqaad waa waraabtan min asaqyi bay ka timi waxaanay shaaficiyadu ku gaar yeelaan dhirta timirta iyo dhirta cinabka idan mar hadday labadaa gaar ku tahay innagu shaqaba kuma lihin waayo timirna ma beerno cinabna ma beerano waanay labaduba inoo bixi laha cinabna waa inoo bixi laha timirina waa inoo bixi lahaydo xeebaheenna waa ka bixi lahay dee innaga aan markaa waxba beeranaynin innagu inaynu qayloon iska fadhina un wey shaqadeennu markaa waxaanay dhex dhigaan had iyo goorale shaaficiyadu qiraadka iyo ijaarada ayay dhex dhigaan leanno qiraadkii waxay ka shabbahaysaa xaggan qofkii ka shaqaynayay wuxuu yeelanaya wixii ka soo baxayey siduu caamilka qiraadkuba u yeelanayay wuxuu soo saaray bayda barhkeed ciwad kariya waxaan labadoodaba u soo baxayeena jahaala labadaba ku soona waxay noqon doonta lama ogo xaggaa way ka shabbahaan xagga inay markaa laasim tahay oo waktina loo sameeyana ijaarada ayay ka shabbahdaa macluum biljus-iya in waxaan lagu ogyahayna xaggaa hore qiraadka ka shabbaday sidaa daraaddeed ayay u dhex dhigeen waxaana waasala xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala lla alay slam reer khaybara markii meesha khaybara yuhuudu degeneed la qabsaday waxa uu markaa caqdiga musaqaada kula galay timirteedii iyo dhirteedii inay markaa ka shaqeeyaan oo wixii ka soo baxayana markaa waxay yeeshaan laannuu dhul markaa laga mulkiyey oo lagala wareegay bay ahayd inay iyagu ka shaqeeyaan baa markaa heshiis lagula galay wixii ka soo baxayana ay wax yeeshaan baahi baana jirtayoo dee iyaguna markaas waa u baahnaayeen saxaabaduna markaa aqoonna umay lahayn midda labaadee jihaadkii ayay ku jireen arkaanta markaa baabkan musaaqaadku uu leeyahayna waa lixoo waa maalig kaa dhirta leh caamiloo kii ka shaqaynayee camalkii iyo shaqadii mawridulcamal meeshii camalku ku aroorayo labadaa geeda samaradii iyo midhihii iyo siiqa waa lixdaa wuxuu uhi sheekhu wahiya luqatan mushtaqatu min asaqyi waraabin ayaa laga keenay leanna waxaa markaa loo leeyahy waxa ugu badan ee dee loo qabtaa waa waraabin acmaasheeda ka ugu markaa nafciga badan ee uguna mu-aanta badan weeye wa sharcana dafcu shaksi shaksigu inuu dhiibaa la yidhaha nakhlan geedtimireed ow shajara cinabin ama dhir cinaba liman yatacahaduhu cid markaa ku ilaalinaysa oo tacahud iyo ku ilaaliya kaga shaqayn iyo ku dadaalid markaa ku samaynaysa oo tacahud iyo markaa ka warhayn ugu samaynaysa bisaqyin waraabin wa tanmiyatin iyo kobcin iyo yacni korin inuu dhiibo weeye calaa anna low qadaran macluuman min samarihi si uu u yeesho shardi inuu yeesho qadar la yaqaanoo jus-iye iyo bersadaje lagu og yahay oo midhihiisa ka mid a waalmusaaqaatu haddaba jaa'isatu waa mid bannaan calaa shay-ayni faqad laba shay ayay markaa ku bannaan tahay annaqlu waalkaram geedka nakhiisha timirta iyo geedka karamka cinabka falaa tajuusu lmusaaqaatu calaa hayrihimaa kuwa bannaana katiinin iyo wa mishmishinba weeye wa tasixu lmusaaqaatu musaaqaadku waa ansaxaysaa min jaa'isi tasarufi mid tasarufkiisa iyo tagrifalkiisu bannaan yahay linafsihi inuu galo welisabiyin wamajnuuninna waa u geli karaa bilwilaayati calima wilaaye mas-uuliyadu ka yahay cinda almaslaxati markay maslaxaya dani ugu jirto wa siiqatu ani waxa weeye saaqaytuga calaa hada naqli bikada intaasoo midhaheeda aw sallamtu ilayka waan ku dhibay litatacahadahu si aad markaa ugu dadaashood uga shaqayso wanaxwi daalika wayushtaradu qabuululcaamili caamilka aqbalitaankiisa ayaana la shardiyaa waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala waalmusaaqaatu jaa'isatun musaaqaadku waa mid bannaan waraabtanka noocaasi waa mid bannaan macnaha saxiix oo xalaal ah jaa'ista macnaha mid bannaan baa hadda laga wada xagga ansixitaanka iyo xalaalnimada laga wadaay tii xaggii cuquudii jaa'istarafeynkiiya lagama wado calaa shay-ayni faqad laba shay ayuunbay ku bannaan tahay annakhlu geedka nakhiisha walkaramu iyo geedka markaa karamka la yidhaahdo ee isaguna cinabku uu ka baxo marka nahyu tanziih ayaa ku samulcinaba karama inama alkaramu rajulu muslim xadiid imaam muslim warinaya ayaa jira oo karam ha odhanina qalbiga muslimka karamka nahyigaasi le waa litanziiho nahyi litaxriima ma aha markaa labadaa geed ayuunbay ku gaar tahay labadan geedna waxay tilmaameen waxyaala ay dhinta kale kaga duwan yihiinoo hortu sekadu ayagunbay ka waajibtaa sida shaaficiyadu markaas ay qabaan midhahooda labada geedba kharsi iyo taqdiir ayaa lagu sameeya aan dhinta kale lagu samaynin beeca la dhaha beeculcaraaya waa midhahooda ayuunbaa ayagana beeculcaraaya uu ku ansaxaa musaaqaadkuna ayaga ayuunbaa markaa laga galaayo afartaa arrimood ayay dhinta kale kaga duwan yihiin oo falaa tajuusu lmusaaqaatu mamanaana calaa hayrihimaa hayrkoodoo dhirtii kale kuma bannaana ka tiinin waa tiinkii oo kale tiinku maaha keenan qodaxda leh waa bahal markaa aad u macaanoo sida timirta oo kale ahoo keli lahay ku dhaaranayo weeyo isagu shaam buu ka baxaa waa mishmishin mishmishkuna isaguna waa mid kale oo saalin macaanta oo kale markaa intay midhihiisu legihiin dhexdana markaa lubbi kule weeyo dee magac uma garanayno mar haddaynaan inagu isticmaalin dhirtii marigaa noocaas aha ama lowsiga ama tufaaxi ama yn wixii la midka aha ayaa kuma ansaxayso iyo markaa dhirahan kale ama jawaafaan iyo saytuunkan iyo cambayaashan iyo waxan kuma ansaxayso inkastoo markaa qadiim iyo madaahibta kale markaas alqowl qadiim limaam shaafici ay qabaan markaa inay dhirtaa markaa midhaha lehoo dhan ay ku ansaxayso ayagu waxay leeyihiin markaa intanunbaa markaa naski uu ku soo arooray intaasuma markaa ku ansaxaysa wax kale kuma ansaxayso watasixu lmusaaqaatu waa ansaxaysaa min jaa'isi tasarufi qof tasarufkiisu bannaan yahay bay ka ansaxaysa waa qofkii maaligga ahaa jawaaskana waxaa laga wadaa qof aan maxjuur ahayn oo aan xayirnayn oon tasarufkiisu aan u xayirnayn waa inuu yahay qof inuu tagri falaa ay bannaan tahay waa inuu yahay linafsihi ayuu markaa u ansixaya u gelaysi karaa oo isaga ayaa markaa dhir uu leeyahay dee musaaqaad cid kale kula geli karaa welisabiyin wamajnuuninna waa u geli karaa dhir ay sabi iyo majnuun leeyahay muxuu u gelayaa bilwilaayati caleyma mas-uuliyadda uu ka yahay wilaayada uu ka yahay isagii ma lahoo nafdiisa u geli maayo laakiin wilaayo uu markaa ka yahay majnuunka iyo sabiga ayuu ugu gelayaa cinda almaslaxa markay maslaxa iyo dani ugu jirto sabiga dhirtiisa ama ama majnuunka dhirtiisa in markaa musaaqaadka loogu galo oo looga shaqeeyo haddiise aanay maslaxa iyo dani ugu jirin dee u geli maayo markaa le'anna xoolaha agoonka iyo qofka waalan waxa qofka weliga ay ugu tasarufi karaan sida maslaxada iyo dantooda ay ku jirto wasiiqatuhana waxa weeye saaqaytuka calaa haada nakhli bikada waxaan kula waraabtabay nakhiishan ama cinabkan calaa kadaa intaasoo midhaheeda yacni kalabarh midhaheeda ka soo baxaya ow sallamtu ilayka waan kuu dhiibay litatacahadahu si aad markaa u farsamaysood ugu daashood uga shaqayso wanaxwi daalika iyo wixii la mid ahaa si aad markaa iyadana intaasoo midhaa ad u yeelato wayushtaradu qabuululcaamili inuu aqbalo ayaa la shardayna waan aqbalay walahumaa walahaa iyo lmusaaqaati shardaani laba shardi ayuusa axadu an yuqadiraha almaaliku bimudda macluuma muddo macluumaa waa inuu ku qadaraa ka sanatin hilaaliyatin waaba sanad bilashada loo nisbeeyey walaa yajuusu taqdiiruhaa ma bannaana biidraaki hamarati filasax midhaha gaadhkooda iyo bislaankooda ayaga in lagu qadaraa ma bannaano wahaanina an yucayina almaaliku lilcaamili jusan macluuman min ahamarati waa inuu cayinaa ka nisbiha aw hulusihaa weeye falow qaala almaaliku lilcaamili hadduu yidhaahdo calaa anna maa fataxa lahu bi min ahamara waxa ilaahay noo furee midhi yakuunu baynanaa buu noqonayaa saxa waan saxay waxumila cala almunaasafa kala badhidna waa lagu xambaarayaa wuxuu leeyahay sheekhu raximahullahu tacaala walahaa iyo lmusaaqaati shardaani ayaa u sugnaaday axadu an yuqadirahaa ayilmaaliku waa inuu ku qadaraa musaaqaadkan markuu la gelayaa bimuddatin macluuma muddo la yaqaano oo geedku inta badan uu ku midheeyo waa inuu ku qadaraa muddo aanu markaa ku milaynayn lagu qadaraa ma bannaana in laydhaha iska wadunna ma bannaana waa ina mudda macluuma ka sanati alhilaaliyati sida sanad markaa bilashada bilaa loo nisbeeyo o kale weynu sanadkaa qamarigaa walaa yajuusu taqdiiruhaa in lagu qadaro muddada ma bannaana bidraaki hamarati midhaha bislaanshahooda iyo gaadhidooda markaa dee xilligii markaa la cunaya haagii inay gaadhayaan fil asaxi haddaynu qabanno li'anno markaa mudadaasaa laga jaadiyo inay markaa dib u dhacaan iyo inay horu soo maraan labadaba wax dhici karaan wahaani shardiga labaadna an yucayina almaaliku lilcaamili waa inuu idmaa wa an yucayina waa inuu u cayimo u jaraa u qoondeeyaa almaaliku lilcaamili jus-an macluuman jus la yaqaano oo jus-iyo lagu yaqaano oo midho hamarati midhaha ka mida jus-iyo lagu garanayo bercentage waa inuu cayimaa ka nisiha aw sulusiha yacni midhaha kala barh baad leedahay saddex meelood meel baad leedahay yacnii intaasaad markaa intaasoo seexaaradood baad leedahay intaasoo jawaan baad leedahay qaybtaasaad leedahay ayaan la ogolayn iyo dhirtaasaad leedahay midhahooda falow qaala almaaliku lilcaamili hadduu ku idhaahdo calaa annamaa fataxa allaahu yacnii waxa weeye waa saaqaytuka calaa hada nakl calaa annamaa fataxa allaahu bihi min ahamarati waxa ilaahay inoo furee midha yakuunu baynana dhexdeenna ayuu noqonaya saxa waa ansaxaya oo xumila cala almunaasafa waxaana lagu xambaaraya kala barasho way kala barhanayaan uma alcamalu haddaba shaqadii fiihaa laga qabanaya dhirta calaa darbayni waa laba qaybood axadumaa midkood camalun waa shaqo yacuudu nafci ila samara ayuu noqonayaa ka saqyi nakli waa timirta waraabinteeda iyo cidabka waraabintiisii wa talqiixi iyo bacrimintiisii biwadci shay waa maxay talqiixu waa in wax ka mida min طalci dukuuri kuwa lab ubaxooda fii طalci inaasi kuwa dhadig ubaxooda la dhex geliyo fahuwa cala alcaamili shaqadaasi qofka caamilka ah ee shaqaynaya ayay markaa saaran tahay oy korkiisa tahay waxaa sheekuu leeyahy raximah ullahu tacaala marka heshiiska ama saaqaadka la galo shaqada iyo hawsha ay u baahan tahay dhirtani waa laba qaybood midin waxay saaran tahay qofkan shaqaalaha ah midina waxay saaran tahay qofkan beerta leh masala haddaynu dee madhabka qadiimka iyo culimmada kale say qabaanba aynu qaadanno dee qofka haddii mase ama dhir liin macaan loo dhiibo ama dhir cambaabaa loo dhiibay ama dhir saytuunabaa loo dhiibay oo ay wax ka soo baxayaan shaqada markaa laga qabanayaa waa laba qayba qaybna waxaa laga rabaa qofkan shaqaalaha qaybna waxaa laga rabaa qofka maaliga tiibo hadduu inoo kale sheege wuxuu mal camalu fiiha calaa darbayni waa laba qaybood axaduha midkood waxa weeye camalun yacuudu nafcu ila samara iyo shaqa uu nafcigiisa iyo waxtarkiisa u noqonaya xagga midhaha waxaan camalkan iyo shaqadan waxaa dheefsanaya midhaha ka saqyi nakhli dee waa geeddii in la waraabiyo waxa markaa ay samaynaysaa inay midho wanaagsani ka soo baxaan wa talqiixi iyo in la bacrimiyo oo biwadci shay-in wax ka mida min dalci dukuuri kuwa laba ubaxooda fii dalci alinaasi kuwa dhadig ubaxooda la dhexgeliyo iyo markaa saaqiyadda hagaajinteedii haramayntii waxa laamaha yaryara ku soo baxay markaa hagoyntii yacni wixii markaa saaqiyadaha iyo xeryahooda markaa ciid iyo soo gala iyo wixii ka soo baxay in laga jaro in markaa dee cinabkii oo kale loo sameeyo markaa meelihii uu korayo ee uu markaa ku faafayo in loo sameeyo shaqooyinka noocaasi fa huwa cala alcaamili caamilka ayay markaa saaran tahay talqiix ayuu markaa sheekhu inoo soo qaadayoo kii laba markaa ubaxiisii in la soo qaado kii dhadiga ubaxiisii markaa la dhex geliyo shay walba ilaahay baa inoo sheegay subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha mima tunbitu alardu wa min anfusihim mima laa yaclamuun labka iyo dhadigaasaa ilaahay ka dhiga nabaadkii soo baxaya iyo nabdeen iyo xayawaanaadkii oo dhan waxaa dhacday wakhtigii sida xadiidka imaam muslim warinayo nabigeenu sala allahu alay slm markuu madiine yimi ayaa wuxuu helay iyagoo wax taabiir la yidhaahdo sameeyo oo dhib badan iyo rafaad badan ay ka muuqato markaa ay ubixiyaan uu ninkii markaa geedkii labka ha korayo deetana rafaad uu kaga soo daadegayo intuu ubax ka sogayo haddana kii labka ee dhadiguu koraya markaasuu ubaxii ku saydhinaya u ku daadinaya yacnii rafaad badani isagoo markaas u dhammaaday ayuu arkay markaasaa nebigu sal alla ly sl uhi laa araa daalika yugnii shay-an war waxaan aniga inay wax taraysa uma haystee faraha ka qaada buuhi dabeetana sanadkiibaa faraha laga qaadayoo xabadiba markaa waa timirtii waa ka dhali weyde waa marka maqaalka macruufkaa nebigu uhi antum aclamu bi umuuri dunyaakum war idinka ayaa yaqaana arrimaha adduunyadiinna taa macnaheedu ma aha sida ay markaa u deliishadeen markaa dadka dee markaa diinta aan markaa sida saxda wasaamo diinta goor jeeda in mucaamalaadkan maaligaa diintu aanay shaqo ku lahayn taa macnaheedu ma aha waayo aayadda qur'aanka ugu dheeri mucaamala maaliya ayay ka warramaysaa iyo deynta sida loo kala qaadayo sida loo kala qoranayo wax walba diinteennu way nidaamisay laakiin waxa weeye xaggan tasarufka iyo farsamaynta ayaa looga jeedaa iminka innagu aayadii xadiitoona iyadoona inoo sheegin idaha iyo riyaha riyaha waan wuu iskaga jiraa waan orgigooda wuu iskaga jiraa xilligii ay doonaan ba yacni ilaahay markaasi ama xilliya roobku daamay rimaano ay dhalaan jiilaalka ayay dhalaan waxama noqdaan laakiin idaha waxa ilaahay ku ilhaamiyey uu ramigeenna baray inay la eegtaan xilliga ay dhalayaan guga iyo xilliga roobka inuu yahay idan wankii markaa waa laga haynaya waa laga celinayaa oo waxaa lagu darayaa xilli marka ay hadda rimaan ay ku dhalayaan gugii li'annu hadday idahaasi jiilaal ay dhalaan waxay dhalaan iyo iyaguba isla wada dhimanayaan ayad qur-aan iyo xadiitoona ma sheegin laakiin ilaahay baa inagu ilhaamiyey oo ina baray xalaal iyo xaaraanne toona kuma tacalluqdo laakiin waxa weeye waa farsamo laakiin axkaamta iyo qaabka markaa hadday hadday iib gasho hadday wax kala gasho dhammaanteed markaa shareecada ayaa loogu noqonaya oo axkaamteeda ay taallaa marka waa arrimaha noocaas iyo farsamooyinka iyo sanaacooyinka mooyaane diinteenna islaamku shay aanay nadaaminnin oo markaa xukunkiisa aanay tilmaamin ma jiro markaa fa huwa calal caamilkaasi caamilka ayuu saarayin wahaaniika labaadna waa camalun yacuudu nafcu ila alardi camaluu u noqonaya nafcigiisa iyo waxtarkiisu dhulka ka nasbi duulaabi waa duulaabkii abaarkii biyaha lagu soo saarayay taagiddiisa wa xafri alanhaari dee webiyadii ama gacamadii ama markaa saaqidii jeexiddoodii fa huwa calaa rabbiilmaali ninka rabbulmaalka ah xoolahana baa lagu leeyay walaa yajuusu mabna an yashtarida almaaliku cala alcaamili shay-an inuu shardiya laysa min acmaali lmusaaqaati aan ka mid ahay ka xafri nahri wayushtaradu aydan waxaa la shardiyaa infiraadulcaamili bilcamali inuu la keliyo ee falow sharada rabbulmaali hadduu shardiya camala ghulaami addoonkiisu macaalmaaliki macaalcaamili inuu la shaqeeyo lam yasaxa ma ansaxayo waxau sheekhu uhi wahaani ka labaadna ee laga qabanaya ay u baahan tahay dhirtani waa camalun yacuudu nafcu ila alardi waa camalu nafcigiisiiyo waxtarkiisu u noqonayo dhulka weliba waxa lagu kala saaraa kan isaga wax soo noqnoqonaya sanad walba maaha laakiin waxa caamilka laga rabaa waa wax sanad waliyo bil waliyo goor walba taagan waa maxay waxaase ka nasbi duulaabi duulaab waxaa la yidhaahdaa waa aaladii dee beryihii hore biyaha lagu soo saarayay ee xayawaanku uu wareejin jiray beeraheenna maan garanaya iyadoo markaas dee bahal yaroo inta halkaa qori laga taaga ceelka dushiisa bahal yaroo markaa barka yaroo wareegaysa oo markaas sidaa u fuulayo sidaa uu xadhiggii dabeetana wadaantiina way ku xidhan tahay dabeedna dameer baa jiidaya marka ay gasho ayuu dameerku jiray halkaasuu la tegaya way soo baxaysaa dabeetana wadaantii oo buuxda saa laga shubaya haddana dameerkii baa la soo celinaya gunti bay haddana tegaysaa markay buuxsanto yacni dullaabku waa baashaa markaa la wareejinayo xayawaanku wareejinayo ee biyaha lagu soo saarayo iyo wixii la mid a dee hadda markaa iminka ijinnadii iyo markaa dee wixii la mid ahaa wa xafri lanhaari iyo anhaartii iyo webiyaasha qudidoodii yacni waxaa laga wadaa anhaarta ma yacni dee halkii ceelashii halkii biyaha looga soo saarayay qudideedii ama haddii dee webi looga soo jeexayo oo kinaalladii iyo gacmadii looga soo jeexayo dee soo jeexiddaa waxaa lagu leeyay maalig dayrka markaa uu samayntii albaabadii wixii markaa ka xumaadoo dhan waxaa lagu leeyay ninka maaliga fa huwa calaa rabbiilmaali ninka xoolaha leh ayaa lagu leeyay walaa yajuusu ma bannaana an yashrida almaaliku cala alcaamili shay-an inuu u shardiyo laysa min acmaali lmusaaqaati aan ka mid ahayn ka xabri nahri dee waa webigaa soo jeexidhiiyo soo qodidiisaasoo kale inuu shardiyo iyada ma bannaan mana ansaxaysa hadduu shardiyo oo musaaqaadkii way ku fasaadaysaa wayushradu aydan waxaa loo shardiyay infiraadulcaamili laakiin dee hadduu mushahar qaadanayo sida iminka beeraheenna lagaga shaqeeyo hadduu mushahar qaadanayo markaa dee isaga wax walba waa laga meeshii loo diray shaqo looga baahdaba waa loo diray ceelkuu qodi oo wuu goyn oo wuu waraabin oo wuu jeexi oo wuu si walba odhan ila mushaar buu qaadanaya si waa ajir markaasi ma aha markaa qof isagu maxaa soo baxitaan wax ku leh wayushtaradu aydan waxaa loo shardiyay infiraadulcaamili bilcamali inuu ku keliyoobo waa inuu markaa u madax bannaan yahay qofkani shaqadaa waa inuu madax bannaan yihi falow sharada rabulmaali hadduu shardiya camala khulaamihi addoonkiisu macahu macal caamili inuu la shaqeeyo lam yasixa ma ansaxayo haddii uu isaga kula haynayo hawsha kula qabanaya ay tahay hadduu isaga ku caawinayo ay tahay way iska bannaantay laakiin hawsha kula qabanaya maya واعلموا عاد وتأن عقد المساقات لازم من الطرفين ولازم الطرفين ولو خرج ثمر مستحقا هادو بحي مثل مطي كان وصاب ثمرة النخل المساقة عليها أي دردار فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله أي ليه هل كان وحو الشيخ إنه قلت المامية عقد المساقات عقودي هل هو كجريوه marka waa laasimu طarafeyn had iyo goore le cuquudda laasimu طarafaynka ee aan laga bixi karin mudday leeyihiin cuquudda markaa jaa'isu طarafeynka ayaa inta badan iyagu bilaa muddo ah leanna qof waliba u ka bixi karaa haddii la yidhaahdo waa laasimu طarafeyn oo lagama bixi karo muddona ma laha de waa qofkii qofkii ugu yeelanayaa markaa neef xoole u leeyahy bay markaa noqonaysaa markaa maclamu cadugata ana caqd almusaaqaati laazima min aطarafayn labada dalaba dhinaca ninkan caamilka shaqaynaya dhinaca maaliga laasim bay ka tahay mar haddii muddadaa lagu heshiiyey maaliguna ninkii kama saari karo kama joojin karo caamilkuna kama bixi karo ilaa ay muddadaa lagu heshiiyey ay dhammaato walow kharajo hamaru laakiin midhihii hadday baxaan mustaxaqan ayagoo cid kala mudatay ninkii masalan dhir buu u dhiibay timira ama cinab u dhiibay wuxuuhi ka shaqee midhahana kala barh baad leedahay waa shaqeeyo sanadkii markay gaadhay ayuunbaa nin halkan soo taagay oo wuxuu yidhi anigaa lai dardaarmayma midhahan ama yacnii anaaba laygu waqfay baa buu yidhi ogoy midhihii cid kalaa yeelatay markaa ninkanna waa ka shaqaynaya wuxuu sanadka ka shaqay inuu kala bar yeesho markaa wuxu uhi walow kharaja hamaru midhii hadday baxaan mustaxaqan kuwa la mutay oo cid kala mudatay kaana usa waaba inuu dardaarmo bihamarati nakli musaaqa calayha midhaha geedan nakhiisha ah ee lagu waraabtamay midhaheedii ayuu cid kale u dardaarmayba ninkiina waa ka shaqeeyo waa soo saaray falilcaamili ninkan caamilkaa waxa u sugnaaday calaa rabilmaali qofkan xoolaha leh waxa ugu sugnaaday ujratu lmihli licamalihi camalkiisa ujratmasaalkeeda iyo mashqaalada laga qaato oo kale ayuu ku yeelanaya isaga ayaa taqriirka iyo gedi tegiddan ku sameeyey waxa uun loo qiimaynaya oo laleeyahay qofka ka shaqeeya dhirtaa sanadkaa ka shaqaynayey haddii baabul ijaaro la geliyo oo qofka la yidhaha ajiir ha laga dhigo muxuu qaadan lahaa mushaarkiisu noqon lahaa bil walba intaasuu noqon lahaa bil walba intiisa la isugu dhuftabaa loodhaya soosi adiguna midhihii ciddii aad u dardaarantay ayaa yeelanaysaa had iyo gooraalena cuquudda marka heshiiskaa la gala ay fasahaado waxa loo noqdaa waxa weeye waa ujratu masaalkaasuunbaa loo noqdaayo leanna qofkani markaa camalkiisa iyo tacabkiisa iyo dhididkiisii hadur laga soo qaadi maayo qofkana wuxuu shaqaynayey isagoo waxaan loo magacaabay markaa damcayo rajaynayoo ku tala jira wixii mar haddii la waayey dee waxoogiisii iyo dhididkiisii ayaa loo qiimaynayaayoo markaa la siinaya ujratu masaalkaas ayuu yeelanayaa falilcaamili calaa rabilmaali ujratu lmihli licamalihi shaqadiisa ujramasaal waxay leedahay ayaa la siinayaa wallahu aclam alkaa inaogu joogo